bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda dalsan
munaasabadda xuska lix iyo labaatanka juun oo lagu qabtay muqdisho iyo gobolada dalka
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo soo saaray baaq ku socda shacabka soomaaliyeed
somalilan oo xalay lagu qabtay munaasabadda lix iyo labaatanka juun iyo madaxweyne muuse biixi oo khudbad ka jeediyey
dagaal khasaare geystay oo ka dhacay degaan u dhow magaalada baydhabo
shacabka muqdisho oo dareenkooda ka dhiibtay munaasabaddu dabaaldegidda lix iyo labaatanka juun
ganacsatada somalilan ee jaadka ah oo ka keentay etoobiya oo shaqo joojin ku dhawaaqay
wararka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan toogashadad lagu dilay oo ka dhacday dalka maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duur wanaagsan dhegeystayaal waa axad taariikhdu ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha lixaad ee juun sanadka labada kun labaiyo labaatanka u diyaargaroowa warkii duurnimo oo dhammaystiran
aan ku bilownay munaasabada xuska lix iyo labaatanka juun ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee gobolada dalka soomaaliya sida warkan ay ku faahfaahinayso faadimo cabduqaadir
arad dhallinyaro haween fanaaniin kooxda baambeyda iyo marti sharaf kale intii lagu guda jiray dabaaldegga ayaa fanaaniintu waxay soo bandhigeen heesooyin wadaninimada ka turjumaya khudbadihii ayaa la gudagalay wasiir dubbe iyo wasiir khadiija ayaana madasha ka hadlay ugu horeen waxa kale oo la yareeyey dabaaldegyadii la tegi jiray waxaana loo bedelay raashin qaybin toddobaadyadan soo socda waxaanu qaybin doonnaa raashin waxaananu geyn doonnaa meelaha baahidu ay aada u sii daran tahay taana taasaa lagu bedelay dhankooda sidoo kale hadalka waxaa qaatay guddoomiyaha gobolka banaadir cumar filish iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed kuwaasoo sheegay in muhiim ay tahay wadajir in looga shaqeeyo midnimada soomaaliya innagoo u dabaaldegaynaa maalintii calanka soomaaliya uu ka dulbabaday ciidda soomaaliya munaasabaddaas ayada ah waa munaasabad ku weyn guud ahaan qulubta shacabka soomaaliyeed
xuska maantu wuxuu bilow u yahay labiyo lixdan guurada toddobaadka dabaaldegga xorriyadda soomaaliyeed oo sannad walba ay u damaashaadaan inta u dhaxaysa lix iyo labaatanka juun toddobiyo labaatanka juun oo jabuuti ah iyo kowda luuliyo oo maalintii midnimada ah xamse cabdi barre waa ra-iisul wasaaraha dalka waxa uu sheegay in somalilan lala galo wadahadal dhaba inay tahay mid muhiim ah xukuumaddiisana ay wax badan ka qaban doonto arrimahaasi in si dhab ah loo galo wadahadal ama loola galo wadahadal walaalaheenna reer waqooyi si loo gaaro natiijo sax ah oo raalli gelisa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan habeenaya maalin haddii ilaaha yidhaahdo ka shaqayn doonaa isu furidda quluubta dadka soomaaliyeed guddoonka golaha shacabka shee aadan madoobe oo gunaanadka munaasabadda soo xiray waxa uu ka shekeeyey xaaladda madaxweynaha isagoona dhankiisa direy fariin ku aadan in gacmaha la isqabsado madaxweyneheen oo haddunadi jira oo maaragtay culays ma qabo laakiin maadaama duruuf daraaddeeda oo asiga dareemay uu u imaan waayey aniga saas aan ii wakiishay waxaan ilaahay ugu barinayaa in ilaahay caafiyo sida ugu dhaqsiha badan waxaa inoo ballan ah midnimo midnimo somalilan oo la qanciyo jamhuuriyadda soomaaliya oo sideeda lagu soo celiyo annaga oo gacmahas qabsana markii saqda dhexe la gaaray labayo tobanka habeennimo ayaa calanka la saaray dowladdu waxa ay sheegtay in markii hore dhaqaale xoogan lagu bixin jiray faysooyinkan iyo rididda buleerada balse hadda ay tilmaameen in dhaqaalahaas loogu gargaarayo dadka danta yar maadaama gobolada dalka ay ka jiraan abaaro baahsan
faadumo cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar magaalada muqdisho
madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa fariin u diray shacabka soomaaliyeed sida warkan uu ku eegayay waryaheena maxamed maalin
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay munaasabadda xuska lixdan iyo laba guuradii kasoo wareegatay markii ay xorriyadda qaateen gobolada waqooyi ee soomaaliya isagoo ugu hambaliyey shacabka soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh warar saxaafeed soo saaray ayaa waxa uu ku sheegay in xuska sanad guurada lixdan iyo labaad ee maalinta xorriyadda lix iyo labaatanka juun ay tahay fursad lagu sixi karo wixii qaldamay muddadaasi islamarkaana lagu xoojin karo dhaqamada wanaagsan ee ay ka siman yihiin dadka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ku booriyey dhammaan dadka soomaaliyeed inay si wada jirahay ugu istaagaan la tacaalidda duruufaha nololeed ee adag kana dhashay abaaraha ku habshaday dalka taasina ay tahay dabaaldegga ugu weyn ee xuska toddobaadka xorriyadda sidoo kale madaxweyne xasan ayaa waxa uu tilmaamay dadka soomaaliyeed in ay si weyn u garowsan yihiin dhibaatooyinka ay leedahay colaadda iyo khilaafaadka sokeeya ee dib u dhigay dowladda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaan xalay ka qeybgelin munaasabadda xuska lixdan iyo laba guuradii kasoo wareegatay markay xorriyadda qaateen gobolada waqooyi ee soomaaliya maadaama uu hayo xanuunka covid sagaaliyo toban
gudoomiyaha golaha shacabka ah ee soomaaliya ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay taalada dhagaxtuur ee magaalada tan muqdisho sida warkan mar kale ay ku faahfaahinayso faadimo cabduqaadir
waxaan taaganahay taalada dhagaxtur waxaa halkan u baxdhiga gudoonka golaha shacabka sheedan madoobe oo wakiilka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa ku helinaya mas-uuliyiin kaloo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya sida gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho iyo ku-xigeenadiisa xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya xubno ka mid ah golaha wasiirada saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala gedisan ee shacabka ku kala nool degmooyinka waaberi iyo sidoo kale xamar jajab waxaana taaladan ay tahay mid lagu xasuusanaya halgamayaashii usoo halgamay dalkan maadaama weli lagu guda jiro toddobaadka xuriyadda iyadoona xalay ay ahayd feestadii lix iyo labaatanka juun ee saacadda lixda sacabinimo markii la gaaray ee calanka markaasi la saaray waxaana markaasi lagu qabtay xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar markuu halkan uu soo gaaray shaada madoobe waxa uu markaasi ugu horreyn salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ee ciidanka booliiska soomaaliyeed lixdan iyo laba sano ayaa kasoo wareegatay xurnimadii gobolada waqooyi ee dalkeenna hase yeeshee sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii ayaa ah maalintii ugu horreysay calanka soomaaliya laga taagay dhul soomaaliyeed oo gumaysiga ka xuroobay iyadoona dadyowga ku nool magaalada tan caasimada ee muqdisho ay weli diyaargarow xoogan ugu sii jiraan kowda luuliyo oo dhowaan fooda inagu soo haysa waxdhiga kadib waxaa warbaahinta dalsan la hadlay qaar ka mid a xubno ka mid a golaha wasiirada iyagoona markaasi sheegay in lix iyo labaatanka juun ay tahay maalin weyn soomaaliyana ay ku weyn tahay islamarkaana dhowaan ay u diyaargaroobayaan kowda luuliya sidoo kale waa maalintii ugu horreysay calan soomaaliyeed geyga soomaaliya laga taago waa maalin runtii mudan aan isleeyahay qof kastoo soomaaliya maanta oo adduunka kala jooga habeen iyo maalin way u kala duwan tahay dabcan maadaama soomaalida ay aad waddamada dibadda u aadayn waa mar ay ku soo jeedaan oo ku faraxsan yihiin munaasabadan maanta waxaa dhagax dhigay guddoomiyaha baarlamaanka oo runtii wakiil ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maanta waxaan maaragtaa la ubax dhigay oo guddoomiyaha golaha shacabka oo wakiil ka ah madaxweynaha ubax dhigay taalada dhagax tuur waa maalin farxad leh ummadda soomaaliyeed guud ahaan meel walbo ay adduunka ka joogto xaqiiqdii muhiimad gaara u leh waaye waa maalintii calan soomaaliyeed laga taagay geyi xur ah oo soomaaliyeed marka farxaddaas iyo reenreentaas shacabka soomaaliyeed guud ahaan inaan la qaybsanno iyo in haddee la xuso oo dhibaatada laga baxay maamulka gobolka banaadir oo dhankooda nala hadlay gaar ahaan gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir ayaa waxa ay sheegtay in shacabka soomaaliyeed midnimadooda ay tahay in kor loo qaado calanka soomaaliya ee la weyneeyo toddobaadyada xorriyadaha markaasi lagu guda jiro waxaa xiga kowda luuley oo ah midowda labada gobol iyo maalintii koonfurtu ay iska xoreeyeen cadowgii talyaaniga halkan aan taagannahay waa xaruntii maaragta goobtii lagu maamuusay halgamaaga weyn ee dhagaxtuur faadumo cabduqaadir xasan raadiyo ay tifiga dalsan taalada dhagaxtur magaalada muqdisho
somalilan ayaa xalay waxaa lagu qabtay xuska munaasabadda lix iyo labaatanka juun iyada oo halkaasi uu khudbad ka jeediyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi sida warkan uu ku eegaya waryaheena defow
maamulka somalilan ayaa xal si weyn ah loogu dabaaldegay sanad guurada kasoo wareegtay lixdanii sanaaba guurada markaas ee xuska maalmaha xuriyadda lix labaatanka juun oo markaas xalay lagu qabtay magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan mas-uuliyiinta maamulkaas ugu sareysa oo madaxweynaha qayb ka yahay ayaana kasoo qaybgalay munaasabad lagu xusayay lix labaatanka juun oo halkaas si weyn looga dabaaldegay madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi oo la hadlay shacabka magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan ayaa ku dheeraaday ka hadalka maalinta ahamiyadda ay u leedahay ummadda soomaaliyeed isagoo markaasi xusay in somalilan ay tahay markaasi mid wax badan ay ka baratay xuuska ku aadan toddobaadka xorriyadda madaxweynaha somalilan ee dhan kale waxa uu ka hadlay isagoo munaasabadaas ka faa'iideysanaya xuuska lix labaatanka juun arrimaha ku saabsan wadahadalka xukuumaddiisa iyo mucaaradka ee somalilan wuxuuna sheegay inuu diyaar u yahay in dhexaadin laga sameeyo waxaynu ku jiraa sanad doorasho doorashada waynu qaanaayo cartankeeday leedahay isu cobridkeeday leedahay sawaxankeeday leedahay buuqeeday leedahay xilka nabadda iyo dulqaadka iyo dhegaysiga iyo dabacu dowladdu saaraya madaxweynuu saaraya anna waanu ogolnahay mar haddaanu nagu taa ogolnahay oo ilaa intii sawaxankaa uu gudoomiyaha guurtu sheegay mar walba aanu gacan hadinooleedahay walaalayaal isu keen keena albaabkuna wuu noo furan yahay halkaa madaxtooyada qaranka ka dhexaysaa ka mid baatiin idinkama xiko kaalay wixeenna aynu dhammaysannaye ayun baanu la taagannahay haddana waan la taagannahay ilaahay iyagana qalbigooda taa ha tusaamlaan horta marka hore waxaan u mahadnaqayaa odayaasha isxilqaamee damqaday ee madaxdhaqameed leh ee culimo leh ee aqoonyahan leh waa wakhtigoodii laakiin maxaaba laysu ergeeyaa haddaanu leenahay fagaaro walba waa isu keekeenoo kaale haddaanu leenahay wada hadalkaynu ogolnahay haddaanu nahay haddii sharci laysku qabto qodob la eego bal ciddii habshaa dhagala haynahay nala eegto
wararkii lix labaatanka juun ayaa ku guda jirnaa shacabka magaalada muqdisho ayaa dareenkooda ka dhiibtay munaasabadii lix labaatanka juun sida looga hoosay guud ahaan dalka soomaaliya salaaman cadaala ayaa warkan faahfaahinaya
munaasabadda lix iyo labaatanka juun waa munaasabad qiimo weyn ugu fadhida ummadda soomaaliyeed waxaana munaasabadan ay ka mid tahay taariikhda qaaliga ah ee dalkeena soomaaliya iyadoo soomaalidu caada ahaan ahayd dad jecel dhaqdhaqaaqyada xoryadoonka ee dalka ka jiray ayaa haddana sanadkii kun sagaal boqol lixdankii waxaa xoogeystay dhaqdhaqaaqyada lagu doonayay dhaqdhaqaaqyada xoryadoonka ee guud ahaan ka socday geyiga soomaaliya dhaqdhaqaaqaasi waxa uu si aada uga socday gobolada waqooyi iyo kuwa koonfureed ee dalkeena lixiyo labaatankii juun kun sagaal boqol lixdankii maanta oo kale waxaa markii ugu horreysay suurto galay in dhulka soomaaliyeed oo xor ah laga taago calanka jamhuuriyadda soomaaliya kadib markii gumaystihii ingiriiska uu ogolaaday inuu xoriyadda siiyo gobolada waqooyi ee dalka soomaaliya waxaana taasi ay dhacday saqdii dhexe ee habinimadii lix iyo labaatankii juun kun sagaal boqol iyo lixdankii iyadoo fagaaraha bartamaha magaalada hargeysa xilliga labay tobanka habeenimo laga taagay calanka jamhuuriyadda soomaaliya waxaana halkaasi lagu saaray calankii soomaaliyeed iyo dagaaldeg waaweyn oo wakhtiga loo sameeyey maalintan oo kale waxa ay ahayd maalin taariikh weyn ku leh ummadda soomaaliyeed islamarkaana waxay ahayd maalin ay niyadda ummadda soomaaliyeed gashay dareen farxadeed oo sida ciidda oo kale loogu dabaaldegay soo dhoweynta calanka jamhuuriyadda soomaaliya oo markii ugu horeysay la suro dhulka soomaaliya taasna waxa ay dhalisay aragti guud oo ah in ummadda soomaaliyeed ay heshay hankii ay watay muddo sannado ah iyadoo ku daamaysay in mar uun la arko ciid soomaaliyeed oo xur ah alla u naxariistay abwaan cabdulaahi sultaan dimcate waxa uu ka mid ahaa abwaanadii habeenkaasi calanka kabay u diriyey waxaana kabayadaasi ka mid ahaa ereyadan sareyo manusqaamo ka nasiib ka nasaar sidoo kale guusha ay xoriyadda ka gaartay soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan waxaana ugu cadcataa saddex iyo tobankii dhalinyaro ee dhisay ururkii aswael waxaase marnaba aysan taariikhdu iloobi doonin halkamayaashii kale sida sayid maxamed cabdulaax xasan axmed gureey xabataako dhagaxtuur iyo kuwo kale oo taariikh iyo xusuus dheer ku leh taariikhda dalkeena soomaaliya
dagaal khasaare geystay ayaa waxa uu ka dhacay magaalada baydhabo sida warkan ay ku eegeysay waryaheena ilhaan mustafa
dagaalka oo u dhexeeya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya iyo xubno ka mid ah ururka al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka daynuunaay oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda ee deegaanka daynuunaay waxaana halkaasi ka dhacay dagaalo culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan wararka la helay ayaa sheegaya in dagaalka uu ku dhintay askari ka tirsan ciidanka dowladda oo magaciisa lagu sheegay xasan macalin sidoo kale uu jiro khasaaro labada dhinac kasoo gaaray dagaalka saraakiil ka tirsan ciidamada xooga dalka ayaa sheegay inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca al-shabaab islamarkaana khasaaro xoogan ay gaarsiiyeen
ganacsatada somalilan ayaa sheegay in qaadka etoobiya ay ka keeni jireen ay jiijin doonaan kadib markay ku dhawaaqeen shaqo joojin xasan diyaabe ayaa warka faahfaahinaya ganacsatada qaadka keeni jiray gudaha dalkaasi etoobiya si tooska ah ugu keeni jiray ayaa maanta waxay ku dhawaaqeen inay joojiyeen qaadkii ay keeni jireen deegaanada somalilan iyagoona ku sababeeya arrintaasi ganacsatada ayaana waxa ay warbaahinta kula hadleen deegaanka somalilan waxayna sheegeen sababta inay tahay canshuuraadku aada loogu qaaliyeeyey sidoo kale waxa ay sheegeen in qaadka ka keeni jireen gudaha dalkaasi etoobiya gab ahaantiisaba ay joojin doonaan maanta wixii ka dambeeyana ay ka keeni doonaan gudaha dalkaasi kenya deegaanada somalilan ayaa inta badan waxay ganacsatada sheegeen in qaadka halkaasi ay ka keeni jireen ay ahaayeen obolkii hore gobo iska caadiya ah balse haatan lagu soo rogay canshuuro aysan bixin karin xukuumadda somalilan oo uu hogaaminaya madaxweyne muuse biixi cabdi iyo dowladda etoobiya ayaanan weli waxa ay sheegeen in markaasi aysan ka hadlin arrimaha dhankaasi iyo la xidhiira canshuuraadka waa sida ganacsatada ay sharaxeen ganacsatada ayaana sidoo kale waxa ay sheegeen in markaasi haddii aysan ka hadlin dhankaasi iyo dowladda somalilan iyo sidoo kaleba dowladda dalkaasi etoobiya ay ureegsan doonaan gudaha dalkaasi kenya
guud ahaana warkii duhurnimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan akhyaartana dhegeysanaysaa waa nageenta
wararka adla haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel